magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday baratay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday madarasada rixaab munaasabada qalinjebinta ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka madarasada xulimo macalimiin waalidiin iyo ardayda loo qabtay munaasabada sheekh axmed maamulaha madarasada rixaab ayaa ka warbixiyay tirada ardayda iyo heerar kala duwan oo ay soo martay madarasada
uu qabahayo markaisu rixaab dafcadii labaad ee ardada dhammayday falbarka iyo qur-aanka qaybo khatimay iyo qayba takriimul awaa'il ah oo ah ardada imtixaanaadkii laga qaaday imtixaanaadka ay soo galeen in laga abaalmariyo ardadii kaalimaha galeen marka xafladannadu waxay ka koobneed saddexdaas qodob oo aan isu sheegnay oo ah arday falbarka dhammayday ilaa waxaa weeye xafladdii hore oo aan howlkan hadda kahor isugu nimid muddo lix bilood ka hor ah ilaa hadda laga soo gaaro qaybtii labaad ee falbarka dhammayday iyo qayb qur-aanka dhammayday oo khatintay iyo waxaa weeye imtixaanaadkii la galay dadkii mutafawiqiinta ahaay oo waxaa weeye imtixaanaadka ugu horreeyey in abaalmarino la siiyo saddexdaas qodob ayay ka koobneed xafladdu qaar ka mid a marsharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaaday maamulka madrasada iyagoo ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada culuumta qur-aanka kariimka waxa gaalada la siiyey oo dhaldhalaalka adduunyaah ha ku dagmin oo indhaha ku taagin ee waxaad fiidhisaa qur-aanka ilaahi subxaanahu watacaala uu ku siiyey marka maanta in ilaahay kuu suurtogeliyey qur-aankaasi aad ku weyni badan inaad xifdiso oo qalbi aad ku weynayso waa nicmadda aad u weyn ilaah uu ku siiyey nicmaddaas inaad ka shugriso ayaa lagaga baahan yahay ardada qur-aanka dhammaysatay laba arrimood baan u dardaarmayaa arrinta koowaad waxay tahay maadaama aada noqoteen xaafadatu kitaab illaah dad ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa xifdiyey maadaama qalbigiina qur-aan uu ku jiro waa inaad ka duwan tihiin dadka kale waa inaad ka duwan tihiin qofka xaamilu qur-aanka ah ama xaafidu kitaab illaahi ah ilaahay kitaabkiisa xifdisan waa inuu ka duwan yaha dadka kale waa inuu ka duwan yaha akhlaaqiyan akhlaaq ahaan iyo dhinac walbaba waa inuu uga duwan yaha xagga hadalkiisa xagga labiskiisa dhaqankiisa mucaamaladiisa intaba waa inuu kaga duwan yahay dadkan waa inuu kaga duwan yahay dufcadan waa dufcadii labaad ee ka ablaxdo madarasada rixaab ee magaalada muqdisho tan iyo markii la aasaasay